bismillahi raxmaan iraxiim madaxweynaha dowladda federaal ku-meelgaarka soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane shariif xasan sheekh aadan xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada wakiilada maamulada galmudug ahlusunna wajamaaca iyo puntland wakiilka qaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya binjire augustiin mahiga xubnaha kale ee beesha caalamka iyo danjirayaasha wadamadan saaxiibka nahay oday dhaqameedka gudiyada dastuurka guddiga farsamada ergada la soo xulay iyo ansixinta dastuurka ergada loo soo xulay ansixinta dastuurka dhammaantood halkan jooga xubnaha beesha caalamka uga qaybgelaysa kulankan ururada bulshada bahda saxaafadda ururada haweenka dhallinyarada fanaaniinta kooxda bambeyda iyo guud ahaan shacbiga soomaaliyeed eena dhegaysanaya ama tiiviyada naga daawanaya waa idin salaamaya marka ugu horraysa ilaaha weynee maanta noo suurtogeliya kulankan taariikhiga ah ayaa mahad dhammaantiis ina ka mudan intii abaabulkiisa xilka iska saartay in madashana ay qabsoontana waxaan u soo jeedinayaa bogaadin iyo dhiirigelin anigoo aada ugu faraxsan inaan maanta u golo fadhino caasimadda dalka hooye ee muqadisho si aan uga tashanno mustaqbalka waddankeenna iyo ayaha ubadkeenna waxaan jeclaan lahaa anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya inaan mahad gaara u soo jeediyo dhammaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed buliiska iyo nabad sugidda iyo sidoo kale ciidamada nabad aalinta ee midowda afrika kuwaas oo nafsadooda iyo wakhtigooda u huray siday u xasilin lahaayeen dalka islamarkaasna ay noogu qabsoomi lahaayeen inaan golayaashan oo kale aynu ku qabsanno gudaha waddankeenna waxaan kaloo ammaan weyn u soo jeedinayaa waxaan kaloo ammaan weyn u soo jeedinayaa dhabar adayga hooyooyinka iyo dhallinyarada soomaaliyeed oo ay dhibaatada ugu weyni ka soo gaartay koo iyo labaatankii sano ee aynu ku jirnay colaadaha iyo dagaallada sokeeye walaalayaal sidaad og tihiin waxaan ku jirnaa bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil cibaado fadliga ilaaha weyn ayaana ku soo beegay in kulankan uu inoo qabsoomo maanta waxaana ilaahay subxaana watacaala ka rajaynayaa inuu nagu guuleeyo samatabixinta qarankeenna maadaama aynu ku jirno bil cibaado bil aada u qiimo badan oo shahru qur-aan ah amase bisha qur-aanka uu soo degay maantay waa maalin weyn oo qiimo weyn ugu fadhida guud ahaan shacbiga soomaaliyeed waayo waxaan muddo sagaal maalmood ah u fadhiisanaynaa inaan ka doodno isla fiirinno isla markaana oggolaanno inuu dalkeennu yeesho dastuur cusub si ay gogolxaar ugu noqoto soomaaliya oo yeelata dowlad rasmiya oo taam ah taasi oo ay haydaheeda dowligii awood u yeeshaan hanashada guud hanashada guud ahaan geyiga soomaaliyeed amni ahaan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo diblomaasiyad ahaan intaba walaalayaal arrinta looga baahan yahay in ruux waliba oo soomaalida uu xusuusnaado waxay tahay in ergadii ay tahay ergadii labaad ee taariikhda soomaaliya loo soo xulo ansixinta dastuur aanan aanan wada gaari karin guud ahaan shacbiga soomaaliyeed in afti looga qaado siaad og tihiin ergadii koowaad waxay ahayd tii ansixisay dastuurkii kii oo sanad kadib dii loo qaaday aftii dadweyne maanta ergadani waa ergadii labaad weeye sida aad ka warqabtaan sano ee ugu dambaysay waxa uu dalkeennu ku sifoobay colaado sokeeye abaar baahsan iyo dowlado kumeer gaara oo aan dhammaystirnayn taasi oo si weyn aan u damaanad qaari karin furinta dhammaan adeegyada bulshadu ay u baahan tahay haddaba si looga baxo dhibaatooyinkaas waxaa muhiim ah inaannu helno dastuur dhammaystiran oo raali gelinaya dhammaan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay bulshada soomaaliyeed si aan u hiigsanno si aan u hiigsanno mustaqbal ifiimaya iftiimaya una helno nidaam dowliya oo ku salaysan garsoor cadaalad iyo sinaan